أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi araxmaan araxiim kulanti wacan oo wanaagsan khiyaartaenu jecelnahayow meel walba oo aad joogtaan ku soo dhowaada qodobada warka idaacadda islaamiga andulus duhurnimada tan ugu doorka roon dowladda saliibiyadda ah ee burundi oo kooxda riddada ku eedeysay khiyaano kadib markii ay ku dhawaaqday inay ka hartay duulaanka saliibiga ah ee ka socda soomaaliya dowladda xabashida etoobiya ayaa mar kale muujisay sida ay u doonayso inay la wareegto marinbiyoodka baabulmandab ee kaabiga ku haya biyaha soomaaliya kooxda riddada oo mar kale dhulboob xooggan ka geystay magaalada muqdisho iyadoona burburisay guryo ay dad shacaba degganaayeen oo ku yaala degmada xamarweyne maamul goboleedka gaalaraaca ah ee puntland oo shaaciyey in wax canshuuraha aan laga qaadi doonin gaadiidka ka imaanaya dhulka dalka etoobiya xilli maamulkaasi lacag xaddhaafa uu ka qaado gaadiidka isaga kala goosha koonfurta iyo waqooyiga dalka soomaaliya dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allaah ayaa ka dhacay deegaanno ka tirsan wilaayada bakool ardayda mu'asasada alxikma oo sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday deegaanka buurdhuxuleh ee wilaayada islaamiga ee bakool wilaayada islaamiga ah ee baay ayaa suuq cusub ka hirgelisay degmada labaatan jirow ee wilaayadaasi guddi ka socda maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo kormeer ku marayay goobaha waxbarashada ee wilaayada islaamiga ee jubbada hoose oo tartan aqooneed u qabtay ardayda iskuulka imaam bukhaari ee degmada jamaame waa duhurnimo talaada taariikhduna ay ku beegan tahay soddonka jamaadul aakhir sannadka kun afar boqol afartan iyo lix hijri dhegaystayaal ku soo dhowaada warka duhurnimo oo faahfaahsan dowladda saliibiyadda ah ee burundi ayaa kooxda riddada soomaaliya ku eedeysay khiyaano kadib markii ay ku dhawaaqday inay isaga hartay duulaanka saliibiga ah ee soomaaliya warbixin amuurtaasi daaran waxaa inoo soo koobaya cali aadan cabdulaahi caliyare dowladda saliibiyadda ah ee burundi ayaa eedeyn kulul u jeedisay kooxda riddada soomaaliya kadib markii ciidamadeeda ay ka hareen isbahaysiga saliibiga ah ee duulaanka ku jooga soomaaliya sarkaal ka tirsan xukuumadda bujumbura ayaa waraysi uu siiyey wargeeska jim reports ku sheegay in kooxda riddada ay ku kacday fal khiyaano ah iyo abaal la-aan waxaan aragnay khiyaano iyo abaal la-aan ka timid dhinaca soomaaliya iyadoo aan la tixgelin nafhurkii weynaa ee aan u hurnay dagaalka lagula jiro al-shabaab ayuu yidhi dowladda burundi ayay wararku sheegayaan inay dalbatay in ciidamo dheeraad ah loogu daro howlgalka waxaana gebi ahaanba ay ka baxday duulaanka cusub ee loogu magacdiray a u som xukuumadda bujumbura ayaa dalbatay in tirada ciidankeeda ka qaybgalaya howlgalka cusub laga dhigo laba kun oo askari balse waxaa la siiyey ciidan gaaraya kun afartan iyo kow taasoo keentay inay carooto kumanaan ka tirsan ciidanka saliibiyiinta burundi ayaa duulaan saliibiya ku jooga soomaaliya tan iyo sanadii labada kun toddobiyo toban kolkaasoo iyaga iyo ciidanka saliibiyiinta yugandha hordhaac u ahaayeen murtasaqada afrikaanta ah
dowladda xabashida itoobiyaha ayaa mar kale muujisay sida ay u doonayso inay la wareegto marinbiyoodka baabulmandab ee kaabiga ku haya biyaha soomaaliya yaasir maxamed ayaa warkan inoo sii faahfaahinaya warbaahinta ku hadasha afka xabashida itoobiya ayaa xaqiijisay in dowladoodu ay kaashanayso dowladaha reer yurub sida faransiiska si ay u hesho taageero caalami ah oo ku aadan damiceeda maranbiyoodkani muhiimka ah qorshahani ayay itoobiya u sheegtay waddamada reer galbeedka in ujeedkiisu yahay in lagu fududeeyo ganacsiga caalamiga ah iyo in la xoojiyo ammaanka badda cas qorshahani ayaa yimid iyadoo itoobiya ay si xoogan u raadinayso marinka badda cas dalka itoobiya oo aan lahayn bad u gaar ah ayaa muddo dheer ku tiirsanaa dekadaha dalalka jabuuti iyo soomaaliya hadda waxay sidoo kale u jeesatay dhanka somalilan oo ay ka waddo qorshe ay ku doonayso inay dekad iyo saldhig ciidan ka samaysato baddacas baabul mandab ayaa ah marin istaraatiiji ah oo muhiim u ah ganacsiga caalamiga ah gaar ahaan xamuulka shidaalka iyo badeecooyinka kale ee mara sanad kasta malaayiin tan oo badeeco ah ayaa ka gudba maranbiyoodkani taasi oo ka dhigaysa mid muhiim u ah dhaqdhaqaaqa ganacsiga caalamiga ah etoobiya waxa ay ku doodaysaa in la wareegidda maranbiyoodkani ay ka caawin doonto sidii ay door muhiim ah ugu yeelan lahayd ganacsiga gobolka iyada oo sidoo kale gacan ka geysanaysa xasilinta xaaladda ammaanka ee gobolka ra-iisul wasaaraha dowladda etoobiya ayaa khudbado dhowr ah oo u jeediyey baarlamaanka waddankiisa wuxuu ku sheegay in ay ka go-an tahay gaarista biyaha badda cas etoobiya ayaa sanad ka hor maamulka somalilan la gashay heshiis ay ku boobeyso biyaha soomaaliya balse koob iyo toban bilood kadib markii uu heshiiskaasi melmar u noqon waayey ayay dowladda turkiga kala kaashatay sidii xasan garguurto uu ugu saxiixi lahaa qaadashada badda soomaaliya si kastaba ha ahaatee qorshahan ay etoobiya doonayso inay kula wareegto maamulka baabalmandab ayaa la rumaysan yahay in si adag uga cariirsiin doono dalka masar oo si adag uga soo horjeeda in etoobiya saameyn ku yeelato badda cas masar ayaa u aragta damaca etoobiya mid halis ku ah danaha istaraatiijiga ah ee gobolka iyo saameynta ay ku leedahay marinbiyoodka muhiimka ah ee badda cas sidoo kale dalalka kale ee ka tirsan gobolka ayaa ka walaacsan in etoobiya ay awood dheeraad ah ku yeelato badda cas kooxda ridada soomaaliyaha ayaa mar kale dhulboob xooggan ka geysatay magaalada muqdisho iyadoona burburisay guryo dad shacab ah ay degganaayeen oo ku yaala degmada xamarweyne casaam carafaat ayaa warbixinta warkan inoo haya burburintan ayay maleeshaad ka tirsan kooxda ridada soomaaliya saacadihii lasoo dhaafay ka sameeyeen xaafadda buulakey ee ka tirsan degmada xamar jajab ee magaalada muqdisho maleeshiyaadka murtadiinta ayaa guryo ku yaala xaafadda ingeliye cagacagafiyo iyagoona burburiyey guryaha dadka shacabka ay deganayeen qaar ka mid dadka guryahooda la burburiyay ayaa sheegay in keliya ay ka war heleen maleeshiyaad kor u dhaafaya kun askari oo lasoo dultubay xaafadda kuwaasoo duminaya guryaha dadka rayidka ay deganayeen mid ka mid a dadka goobjoog uu ahaa dhacdadan ayaa sheegay xasan guurguurta inuu ku jiro dhammaystirka dhulboobkiisii ka badbaaday muddaxiladkiisii koowaad waxaan ummadda soomaaliyeed u sheegaynaa annaga aadmiyaa nahay madaxweyne annaka saaka annakaoo hurdayno oo ciyaalkeena yaryar yihiin oo maxaalaha awaamo ku jiraan oo qof kasta ku jiro oo na dhibaateeyey oo sixin noo galay oo askartiisa noogu soo diray ilaahayo rabbiyo raxmaano adaa naga qaban kartid casiis aan dacwadeena u dirsanay xasan sheekh maxamuud oo maatadaada ilaaha kuugu diray adiga allah ku qabto marka in dowladdii xasan sheekh maanta inuu shacabkii oo ku soo jeesto oo shacabka oo barakiciyo intaasoo meel intaasoo xaafadood aan la kaashay waxaa loo sameynaya waa ganacsato madaxeeda loo sameynaya ganacsato madaxeeda rajo lagama laha shacabkan waxaa loogu talagalay shacabka in la baaba'asho sheekh maxamuud aana barakiciyey askartiisaana barakicisay waxaan dowladda u sheegaynaa xasan sheekh maxamuud ma naga nahayo ma ka diirnahaayo marasta ma ka diirnahaayo maxaa tidhahda ilmaha ma ka diirnahaayo waayeelka xaafadan waayeela ku nool curyaana ku nool marasaa ku nool ilmaha ku nool dad dan yar ah ayaa ku nool xaafadan waa lagu soo duulay waxaan isleenahay dowladdu cara ay dad kale u qabtay ayay kula dhacday buulo wekiya waxaan aaminsannahay in dadkan lagu xadgudbay wakhti dheer dad dhulkooda degganaay aya ku hantiyu ka gashay aan xero ciidan iyo deganayn dhul wasaaradulada midna aan deganayn in sidaan dowladdu u gasho howlgal lama dhihi karee waxaa la dhihi karaa waa xadgudub qaawan ayaa la dhihi karaa meeshaan waxaa ku noolaa dad masaakiin ah oo wakhti dheerna deganaay digniinba xitaa lama siin sidii meel howlgal laga fulinaya waxaa la keensaday ilaa kun iyo shan boqoloo askariyaa la keenay albaab kasta askariyaa lasoo histaajiyey xitaa dadkii sharaf ay guryahooda ku jabsadaan lama amrine dad calooshooda u shaqaystayaala inta keenana guryaha inta la fura lagu baabi'iyo dadkii madaxweyne xasan sheekh maxamuud soo noqoshadiisii dambe markuu kooramka soo galayey oo tartanka uu ku imaanayay eryadiis waxaa ka mid ahay qabyaan dhammaystirayaa dadka anigu aan ka mid ahay waxaan aaminsanayn qabyaan dhammaystirayaa wixii hallaabaan saxayaahaan aaminsanayn laakiin qabyaan dhammaystirayaa waxay noqotay dhulkii bannaanaay ama dhulkii la deganaay oon gacantaydu weli gaarin ayaan dhammaystiraya wuu dhammaystiray saasaan leenahay waxuu olo olaynayaa qof iyo cod inuu helow ola olaynaya ilaahay waxaan ka baryaynaa xil dambe inuuso qaban murtad xasan guurgurta iyo saraakiishiisa ayaa sii kordhiyay dhulboobka xoogan ay ka wadaan magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya maamul goboleedka gaalaraaca ah ee puntland ayaa shaaciyey in wax canshuur ah uusan ka qaadi doonin gaadiidka ka imaanaya dhanka dalka etoobiya xilli maamulkaasi lacag xaddhaafa ka qaado gaadiidka isaga kala goosho koonfurta iyo waqooyiga dalka soomaaliya nuur cali warsame abuusheyba ayaa warbixinta warkan inoo sii faahfaahinaya maamulka ridada puntland oo ka mid ah maamulada ee gaalada ka dhisan soomaaliya ayaa sheegay in gaadiidka ka yimaada dowladda xabshida etoobiya aan wax canshuura laga qaadi doonin war-saxaafadeed ka soo baxay maamulkaasi ayaa lagu sheegay in gebi ahaanba cashuurta laga joojiyey gaadiidka ganacsi ee ka yimaada etoobiya wasaaradda maaliyadda ee maamulka reedada puntland iyo taliska booliska ayaa amar lagu siiyey inaysan wax dabagal ah ku samayn karin gaadiidka ganacsi ee ka yimaada etoobiya ayna waddada u fududeeyaan sidoo kale waxa uu maamulkani amar ku bixiyey in gaadiidkaas lagu diiwaan geliyo taariikhda ay wataan oo ah tan dowladda xabashada etoobiya waxayna tallaabadan imaanaysaa xilli maamulka reedada puntland uu lacago baad ah ka qaado gaadiidka u raran ganacsatada soomaaliyeed ee isaga kala gooshta koonfurta iyo waqooyiga soomaaliya dhanka kale wareegto ka soo baxday taliyaha maleeshiyaadka kooxda ridada odwaa yuusuf raage ayaa xilka looga qaaday taliyaha ciidanka badda jenaraal cabdi warsame maalin waxayna tani qayb ka tahay khilaafaadka aan dhammaadka lahayn ee ka dhex jira murtadiinta saraakiisha iyo mas-uuliyiinta kooxda riddada ayaa mid kasta midka kale waxa uu ku eedeeyaa inuu musuq maasuq sameeyey waxaana xusid mudan in maalmo ka hor diiwaanka gaalada ay ku samaysay dowladaha ugu musuq maasuq badan caalamka ay kaalinta koowaad ka gashay kooxda riddada soomaaliya dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allaah ayaa ka dhacay deegaano ka tirsan wilaayada bakool ciidamada mujaahidiinta ee ka howlgala wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen ciidamada mujaahidiinta ee ka howlgala wilaayada shabeellaha dhexe waxay habeenkii xalay dagaal ku qaadeen xerada askarta kufaarta burundi ee degmada balcad waxaana halkaasi ka dhacay dagaal la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan dhanka kale ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal ku qaadeen fariisinka maleeshiyaadka murtadiinta ee degmada waajid oo ka mid ah goobaha uu cadowga allaah kaga sugan yahay wilaayada bakool dagaalkaas markii uu muddo kooban socday kadib ayay maleeshiyaadkii murtadiinta isaga carareen goobtii fariisinka u ahayd oo ah afaafka hore ee degmada waajid waxayna ciidamada mujaahidiintu soo qaniimaysteen agabyo kuwa ciidanka ah ardayda mu'asasada alxikma ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday deegaanka buurdhuxulleh ee wilaayada bakool cabdiqani maxamed ayaa warkan halkaa inooga soo diray kadib xaflad ka dhacday xarunta madarasada alxikma faraaceeda deegaanka buurdhuxunle ee wilaayada bakool ayay ardayda wax ka barata mu'asasada kusoo bandhigeen mawaad kala duwan oo qayb ka ah kuwa madarasada lagu barto munaasabada oo ay kasoo qaybgaleen culimo waalidiin iyo waxgaradka magaalada ayay ardaydu kusoo bandhigeen waxyaabihii ay barteen tan iyo markii la howlgeliyey xarunta bishii rabiicu thaani ee sanadkan kun afar boqol lix iyo afartanka hijiri
Yes, I am ready to have conversation with you.
Okay, what's your name, please?
My name Juweria and you?
My name is Ramla.
What is your nationality?
My nationality is Somali.
What is your region?
My region is Bokol.
Where do you live?
I live in Burdunle.
With whom do you live?
I live with my family.
When were you born?
I was born in 1999.
Hemorrhage. Hemorrhage waa erey laatiin ee ku koy wadinka Giriiga macnishayna iyo dhiigbax loosta balaag. Waana dhiig fara badan ha ku bay habdhiska wareega dhiigu. Dhiigbaxa ma in qayb sameey lama qaybot internal hemorrhage dhiigbaxa oo gudaha ah ak external hemorrhage dhiigbaxa oo dibadda ah. Dhiigbaxa ma in koy aminki goon aan badhaawacma xididada shal ah artery vein iyo cabilary aartarigi waa halbowluu marka go-aanba dhaawacma yamay ku kooyay dhiig oo casaan oo cad leh oo si xawliyanoo socda maynalankaasay arterial bleeding calaamadaha nolosha bani aadamka waa afar xaaladood waxay kala yihiin tiin bareejar xeel kul balaad bareejar cadaadiska dhiiga bals or hirtabit garaac wadnaha resbaration neefsiga human body tiin bareejar thermometer waa qalab loo isticmaalo cabirka kulka jirka uu leeyahay haddaba muujinta kulka jirka aadamiga waxay ku xiran tahay xubinta iyo wakhtiga la cabiray wuxuuna soo saaraa tiro lagu muujinayo kulka jirka bismillaah magay waa u musumeeyo wali talahay shargaha baradahay maashaadnaase dubulooda ka jari saakooyinka iyo faashoonka iyo waliba baataa ku jeedi maashaadnaha barad muasasada alxigmaa ka baradaa geekowkana kohay san wareegi sadhe siisuwaale dhiiguraasi dhan wareega watamkasaan hadan dharkeen la jaradeen tiibumay dharays mataa mar
Mudada toostan seerasan
sidoo kale waxaa munaasabadda kelimad ka jeediyey maamulaha madarasada muasasadan oo muasasatu lxikma mayba ka kooban taha todoba farac ayaa koobanta intaan hadduuna ka shaqeeyahayna todobadaas oo kamid ah rawdat latfaal iyo alkhiyaata tan saddexaad asixa tan afraad kombyuterka furanya ardaydiis hamiigeedhahdiyo insha allahu tacaala socodka walbarashadii iyo mawaada lakabarada oo kamid ah luqatulingilishiya iyo luuqada soomaaliga intaas yaan muasasadii ka koobanta waalidiinta iyo kasoo qaybgalayaasha ayaa si weyn ugu riyaaqay bandhiga ay sameeyeen ardayda waxaana xusid mudan in madarasada ay furan tahay wax ka yar muddo afar bilood ah mahadsanid cabdiqani wilaayada islaamiga ah ee baayna waxay suuq cusub ka hirgelisay degmada labaatan jirow ee wilaayadaasi xasan cabdiraxmaan abuuxasaan ha inoo qaada dhigo
wilaayada islaamiga ee bay ayaa ku guulaysatay in suuq weyn oo xoolaha lagu iibiyo ay ka furto degmada labaatan jirow oo ka mida degmooyinka wilaayada kadib kulamo iyo waratashi muddo u socday hoggaanka qabaa'ilka dega degmadaas iyo mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee bay suuqan waxaa xarigga laga jaray maalintii axaddii lasoo dhaafay waxaana isla maalinkaasi la keenay xoolo badan oo isugu jiray geel loo iyo ari iyadoona geela maalinkaasi suuqa la keenay lagu qiyaasay laba boqol oo neef oo geel ah arigana lagu qiyaasay ku dhowaad kun neef halka in ka badan boqol neef oo lo-ahna la keenay maalinkaasi oo keliya taasi oo muujinaysa in muslimiinta degmadaasi iyo deegaanada ku dhow ay baahi weyn u qabeen suuq amni ah oo xoolaha ay ku iibsadaan ka hor suuqan inta aan la furin waxay ganacsatada xoolaha u iibgeysan jirtay magaalada baydhabo oo qiyaas ahaan lixdan kilomitir dhanka waqooyi kaga beegan degmada labaatan jirow iyaguona dhibaatooyin kala duwan kala kulmi jiray maleeshiyaadka maamulka riddada ee koonfur galbeed munaasabadii lagu furay suuqan oo ka dhacday degmada labaatan jirow waxaa ka hadlay odayaasha iyo waxgaradka degmada iyagoona andalus u sheegay inay baahi weyn u qabeen suuqan wadatashi kadibna allaah fadligii lagu guulaystay in la furo iyagoona dhanka kale tilmaamay inay gacmo furan kusoo dhoweynayaan ganacsatada xoolaha iibsato iyo cid kasta oo xoolaha u iibkeenta suuqan
idaacadda islaamka in sheegay ani degmada labaatan jaray suuq maalintan oo axadaada ka furay suuqna andanayashay baacad sabtigeeda furay sadarabnadeeda faraxti wali ahaa dajiide sanadnimo suwase soomaalida sheanada arjimo walku dhuman lahayna wali ahaa safara hadha iyona saway sawanaagana wadan shalgal lahay maasha allah adiyaw alxamdulilah ilahi waa ku mahadsan ilahi baa ku mahadsan oo kugu wanaagsan infurmi infarnu akaamiyani insha allahu taala waa basibada degmo oo meelaa daaq iyo bililew waan meelo ku orana meelaa lix degmigood haddii ata hudur haddii ata weejid haddii ata meelaa tigeegow haddii ata burakabo haddii ata tambayrow haddii ata tambirdaala likan degmidood yamay waa hashar dalaalangata waana alxamdulilahi rabbilcaalamiin ilahiyana ku mahadsan waana maya sifay sifay dhibanan soo badasay maasha allah maasha allah niyo maasha allah dheerigeeda hadda meel uyaasa kore waan hadda aku ini welba hada sooda ini welba ku sooda waan leelawda hadda aku mamanaa diina kasoo jeeshada ku galaha ilahay marka marka may baleenaha insha allahu tacaala hadda waada hadda waada dadweynaha ama wali muslimiinta meel kasto iyo ruuganba dadi digid meel kasto iyo ruuganba ganacsatida inuu axsako inuu diyaaragana insha allahu tacaala ganacsatada xoolaha ayaa dhankooda andalus u sheegay inay ku faraxsan yihiin suuqan laga furay degmadooda
irin ilaa kuigaaso ku mare dooda ilaa dameera tahosheed gasay alxamdulilah farxadeeda maybaha dagomayni qooyen magaalooyinka kala kala duwan qooya qooyen hadda xoolan la gadi maybaha bedir lama gurba oo baan qado oo kale la gadi wilbeeda la gaday soddon saddex milyan ha la gadi laba baydow la keelaa meewadain dadka marka eeda shucuuraana maybaa matalan degay waxaa suuqan looga imaan doonaa meelo fogfog oo ka mida labada wilaayo ee dariska ah ee baay iyo bakool sida ay ii sheegeen qaar ka mida ganacsatada degmada labaatan jirow waxaa muddooyinkii ugu dambeeyey laga dareemayay horumar ballaaran oo dhinac weliba ah ganacsiga waxbarashada iyo bilicda magaalada ayaana waxay noqotay mid sare u kacday muddooyinkii ugu dambeeyey wilaayada islaamiga ee baay ayaana juhdi ballaaran oo dhinac weliba ah ku sameynaysa degmadaas iyadoona wilaayada sheegta in degmada muddooyinkii ugu dambeeyey laga dareemayey horumar ballaaran oo dhinac weliba ah waxayna intaasi ku dartay inay sii wari doonto horumarka ballaaran iyo wax uqabadka dadka muslimiinta ee ku nool degmadaas ugu dambayntiina guddi ka socda maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa kormeer ku maray goobaha waxbarashada ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa tartan aqooneed u qabtay ardayda iskuulka imaam bukhaari ee degmada jamaame bashiir muxiidiin abu ayman haynoo faahfaahiyo warbixintan mid ka mid ah howlihii shaqo ee guddiga kormeerka maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab uu u soo diray wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose waxaa ka mid ahaa inuu dhiirigelin u sameeyey dhallinyarada dhanka kalena uu nashaad geliyey ardayda wax ka baranaysay goobaha waxbarashada in ardayda dhexdooda la tartansiiyo waa mid ka mid ah asaaliibta lagu ogaado heerka uu gaarsiisan yahay tacliintooda waxaana goobaha ay nashaadaadkaasi ka dhaceen ka mid ah madarasada dugsiga hoose dhexe ee imaam bukhaari ardayda ayaa loo kala qeybiyey ilaa iyo laba majmuuco majmuuco loogu magacdaray sheekh mukhtaar abu zubayr iyo majmuuco kale oo loogu magacdaray macalin aadam xaashi ciirow marka aad wejiyada ardayda indhaha la raaraacdo dhanka kalena aad fiiriso magacyada ay xusheen ayaad dareemaysaa inay yihiin rajadii mustaqbalka iyo kuwii anfici lahaa ummaddan islamarkaana si anbaqaadi lahaa masiirada hogaamiyaashaasi sida aan u rajaynayno aan dhegaysanno qayb ka mid ah tartankii dhex maray ardayda madarasada imaam bukhaari waxaan ku bilaabaynaa maadada tawxiidka majmuucada ugu horeysa haddaay nasiibka u yeeshatona waxay ahayd majmuucatu mukhtaar abu zubayr ee dugsiga hoose dhexe eh imaam bukhaari su-aashu waxay leedahay maa acdamu shayin amara allahu bihi تنافس ثقافة وخدمة للغير تعاون محبة ودعوة للخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته anigoo ah aadan macalin cabdikhaadir cali waxaan u tartamayaa majmuucada mukhtaar abu zubayr madrasada imaam albukhaari anigoo isku dayaa su-aashan jawaabteeda acdamu shayin amara allaahu bihi attawxiid su-aasha jawaabteeda saxi khalad ustaad bismillahi raxmaan raxiim jawaabta ay bixiyeen majmuucada abu zubayr waa jawaab sax ah allahu akbar maasha allah majmuucada aadam xaashiciru su-aashiin waxay tahay maa awalu shahrin fi lcaami lhijriy تنافس ثقافة وخدمة للغير تعاون محبة ودعوة للخير
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu awalan anigoo magacaya ku bilaawaya sahre ibraahim maxamed dhigata madarasat alimaam albukhaari alibtidaa'iyat almutawasitat muxaafadata jamame jubba suflaa una tartamaysa macalin aadan xaashi ciirow su-aasha jawaabteedan waa almuxaram saxi qalad waa jawaab saxa
ardayda uu ku tartamayey maadooyinka ay ku bartaan madarasada ayaa ugu dambeyn waxa ay guusha raacday majmuucadii ku tartamaysay macalin aadam xaashi ciirow waxaa goobta uu ka dhacay tartanka ka hadlay qaar ka mid ah ardaydii laga guulaystay iyo kuwii guulaystay kuwaasoo si dareenle u soo dhoweeyey tartanka ay ka qayb galeen magaceyda waa cabdulqaadir yuusuf maxamed waxaan wax ka bartaa madrasada imaamulbukhaari dugsi hoose dhexe ee degmada jamaame maanta waxaan ku tartamaynay maadooyinkii aan ka qaadano madrasada imaamulbukhaari anigoo ku tartamaynay laba kooxood oo la kala yidhaahdo mukhtaar abu zubayr iyo aadam xaashi ciirow tartankii waxaa qaatay aadam xaashiciirow oo ah qaybta banaadka asalaamu calaykum magaceyga waa maryamo sheekh nuur cabdisalaan maanta waxaan joognaa madarasada imaamulbukhaariye maanta waxaan u soo booqdeen maktabka tarbiyada iyo tacliimta waxay maanta noo qabteen musaabaqo musaabaqadana waxaa u kala dhaceysa wiilal iyo gabdho oo lagu tartansiinaya maadooyinka kabaxa madarasada laba majmuuco ayaa nala kala dhigay majmuuca waxaa lagu magacaabay sheekh mujaahid mukhtaar abu zubayr raximahullah majmuucada kalena waa almujaahid macalin aadan xaashi ciro raximahullah waxaa maanta aan ku faraxsanahay guusheeni wiilashan waxaan u rajeynaya guushaan mid la mid ah guushan waa isla madarasadeenii aad baan ugu faraxsanahay ugu dambeynna waxaa goobta lagu abaalmariyey majmuucada macalin aadam xaashi ciirow ee guulaysatay horta waxaa guulaystay majmuucad aadam xaashi ciirow gabdhaha ilaahay noo xifdiyo jazaahum allahu khayran halkan waxaa ku bixin doonaa insha allahu tacaala jaa'iso kooxda guulaysatay oo ahayd kooxda magaceed macallim aadam maasha allah kooxdaas ayaa insha allah waxaan guddoonsiinaynaa ee wixii jaa'ise aan guddoonsiinaynaa intan waa qayb ka mid ah dadaalada maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga ee jubbada hoose uu geliyey madaariista waxbarasho kormeerka guddigii ka socday maktabka tarbiyada ee uu ku tagay wilaayadan ayaana bannaanka soo dhigaya dadaalka hagarla'aanta ah ee maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga ee jubbada hoose uu bixinayo har iyo habeen kaas oo noqday mid lagu diirsaday oo muddo ka yar hal sano ku soo saaray arday waxtar leh dhanka kalena boorka dib uga jafay xarumo waxbarasho kuwa kalena soo kordhiyey guud ahaan warbixintaasi waxay gun iyo gabagabo u ahayd warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga andalus xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee aanu ku leenahay aaladda internetka waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkan mid mid ka la mid ah oo aan dib mar kale ugu kulanno ayaa noo madala inta ka horraysa waxaan idinkaga tegaynaa sidaasiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu